إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد waxaan in sha allahu biidn illaahi tacaalaa bilaabaynaa maanta oo ah maalin talaadaa bisha labaad ee hijriyada sanadka hijriyada bisha labaad ee ay safar ay tahay sideed kun afar boqol iyo soddon kun afar boqol iyo soddon bisha labaad ee safar sideedeeda waxaan bilaabaynaa insha allahu kitaabkan cimdat laxkaam min kalaami khayr اlanaam calayhi salaatu wasalaam kitaabka waxaan wax yar u hormarinaynaa shiiqa alifay tarjamo yar oo gaaban oo tiisa sheikha alifay waxaa la yidhaahdaa cabdulqani ibnu cabdilwaaxid ibnu cali ibnu saruur ibnu raafic ibnu xasan ibnu jacfar waa magiciisa laqabkiisa ama naynaasiisa waxaa la yihahdaa taqyuddiin kunyadiisana waxaa la yihahdaa abu muxamed nisbadiisa waxaa la yihahdaa almaqdasi aljamaaciili huma dimashqi alxambali magaalada jamaaciil waa magaalo baytulmaqdis ku dhow waa meeshuu ku dhashay baytulmaqdisna mudduu joogay kadibna dimashqa ayuu joogay marka dimashqa sidaasaa loogu nisbeeya waa dib markii dambe ayuu muddo joogay oo uu ayaan joogay baytulmaqdis laftirkiisana sidaasoo kale mudduu joogay wuxuuna ku dhashay jamaaciil wuxuu dhashay hijriyadu markay ahayd shan boqol afartan iyo kow waxay isku sano dhasheen imaamka mashhuurka ee layidhaha muwafaquddiin ibnu qudaama ee kitaabka muqniga ah ee aada u qiimaha badan ee fiqiga xambaliga leh walaalana way ahaayeenoo ilma habreed bay ahaayeenoo habaryartiis ayaa dhashay labadoodu saaxiibna way ahaayeen oo cilmiga dalabkiisa way ku saaxiibeen muddo culimo aada u fara badan ayuu wax ka bartay cabdulqani ibn cabdulwaaxid culimo aada u fara badan oo magaalada dimishqa oo kaleeto hibatullaahi ibnu hilaal ayaa ka mid ahaa culummada uu wax ka bartay aaday u fara badnaayeen baqdaad oo kaleeto culimo fara badan ayuu wax uga dhagaystay oo sheekh cabdulqaadir jaylaani uu ka mid yahay sidaasoo kaleeto aba abadaahir assilafi thaqra ayuu wax uga dhagaystay ilaa saddex sano ayuu la joogay aduu culimo aada u fara badan ayuu leeyahay oo kuwaasaan soo sheegnay ay ka mid yihiin kutubo aada u faa-iido badanna wuu alifay kutubaha walifay waxaa ka mid ah kitaabkan matnu cumdat alaxkaam oon hadda inaan akhrino doonayna insha allah iyo kutubo kaleo aada u fara badan oo uu ka mid yahay kitaabka aada loo yaqaano ee weyn ee cilmurijaalka ee laydhaha alkaamil fi macrifati rijaal waa kitaabka uu ka soo shaandheeyey tahdiibulkamaalka xaafid ulmizi kadibna xaafid ibnu xajar ayaa kasoo gaabiyey tahdiibu tahdiibka haddana isla xaafidka taqriibu tahdiibka kasii gaabiyey kitaabkaas asalkiisa la yhaha alkaamil fi macrifati rijaal ayuu iska leeyahay sheikhan cabdulhani ibn cabdilwaaxid culummadu aaday u ammaaneen ammaan aada u fara badan ayayna ku ammaaneen xaafid suyuudi markuu hadlay wuxuu yihi kaana haziira alxifdi walitqaan wuxuu aad xifdiga iyo sugiddu aada ugu badnaa qayiman yajmacu funuuna alxadiid axaadiista funuunteeda kala duwan ayuu jamciyey kahiira alcibaada warican maashiyan calaa qaanuuni sunna nin aada u cibaado badan ee dhowrsi badan ee ku socda qaanuunka sunnada ayuu ahaa sidaas ayuu ahaa wuxuu caan ku ahaa alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar inuu munkarkana reebo macruufkana amro isagoo u marayo dariiqa ugu habboon ee waxa weeyaan gacanta iyo lisaanka iyo qalbigaba intaa ayaan tarjamadiisana uga soo gaabsanaynaa kadibna kitaabka khudbadiisa ayaan gelaynaa oo mu-alifka khudbada uu kitaabka ku bilowday qaala sheekh qaala sheekh alxaafid taqyuddiin abu maxamed cabdulqani ibn cabdilwaaxid ibn cali bnu saruur almaqdasi raximah llahu tacala wuxuu yidhi oo kitaabka ku bilowday alxamdu mahadlilahi ilahay u sugnaaday ilahay xamdigiisu ku bilowday asagoo ku dayanaya kitaabka alle maxaa yl kitaabka qur-aanka ayaa sidaas ku bilowda bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin ka bilowda bacda albasmala marka sidaasoo kale ayuu yeelay alxamdu mahadlilaahi ilaahay buu usugnaaday xamdiga waxa weya waa ilaahay subxaana wa tacaala in sifaadiisa wan wanaagsan lagu ammaano xamdiga iyo shukrigana furuuq ayaa u dhaxayda haddii laga fiiriyo xagga mutacalaqa waxaa caamsan xamdiga oo ilaahay waxa loogu xamdiyaho lagu ammaanaa sifaadiisa oo aan mutacadiyada ahayn iyo midda mutacadiyada intaba lagu ammaanaa ilaahay laakiin loo shukrigu kuma tacalluqo sifaadda alle ee aan mutacadiyada ahayn maalan macnaha sifaadda ilaahay inuu qadiim yahay oo kale alwal inuu yahay alwal mid horeeyey alaakhir mid dambeeyey inuu yahay inuu yahay alle subxaanahu wa tacaala alcaali calaa khalqih midka makhluuqiisa ka sareeya inuu yahay aljamiil mid quruxsan ilaahay weyne subxaana wa tacaala sifaadaas uu iska leeyahay oon mutacadiyada ahayn waa lagu ammaano xamdiga oo ku tacalluqa laakiin ilaahaan uga shukrinaa saraynta uu sareeyay ama horeynta uu horeeyey lama yidhaahdo oo shukrigu halkaa kuma tacalluqo xamdigu wuxuu labaada ku tacalluqaa nicamta ilaahay ku siiyey oo la yidhahda ilahay waxaan uga xamdina nicamad nicmanta uu siiyey shukrigu laakiin nicamta kaliyu ku tacalluqa marka xagga mutacalaqa saasay u kala caamsan yihin xamdiga caamsan xamdigu sifaada alle wan wanaagsanna waa ku tacalluqaa nicamtana waa ku tacalluqaa laakiin shukriga waxa weeyaan ashkurullah calaa nicamihi yaa la yidhahdaa oo nicamta kaliyuhu kuga ku tacalluqaa halkaa waxaa caamsan xamdiga laakiin xagga mawridka meesha ay ku soo arooraan ama uu ka soo fulo shukriga iyo meesha xamdigu ka soo fulo waxaa caamsan shukriga xamdigu lisaanka weeye mawridkiisu carabka ayaa ilaahay looga mahdiya laakiin shukriga carabka ilahay waa looga shukriyaa ashkuru llaha calaa nicamih carabka waa looga shukriyaa qalbigana waa looga shukriyaho ictiraafka nicamta ilaahay kuu galay aada ictiraafaydo ood qalbiga uga qiran tahay allaha muncimkaana waa shukri jawaarixdana waa looga shukriya xibnaha dhan waa looga shukriyaa oo ilaahay maadaama uu kuu nimceeyey xibnahana isagaa ku siiyey caafimaadka indhaha dhagaha xooga caqliga kulligood daacadiisa inaad u adeegsato maadaama uu ku siiyey waa shukri aad ilaahay nicamtaas uga shukrinaydo hantida uu ku siiyey caqliga uu ku siiyey magaca uu ku siiyey sumcadda uu ku siiyey inaad u adeegsato ilaahay daacadiisa waa shukri haddaad macaasi u adeegsatana waa ka kufrin nimcada ilahay aad ka kufriday oo aadan ka shukrin marka shukrigu wuxuu ku tacalluqaa qalbiga iyo lisaanka iyo jawaarixda xamdiguna lisaanka macnaha xagga mawridkan ula jeedaa wuxuu kasoo fulaa shukrigu qalbiga iyo lisaanka iyo jawaarixda laakiin xamdigu carabkuu kasoo fulaa xagga mutacalaqa meeshay ku tacalluqaan xamdiga ballaaran oo isaga waxa weeyaan sifaada alle wan wanaagsanna waa lagu ammaano alle waa lagu xamdiyaa nicamta ku siiyan waa lagu xamdiyaa laakiin shukriga xagga mutacalaqa waa khaas oo wuxuu khaas ku yahay nicamta alxamdu mahadlilaahi ilaahay u sugnaaday allaha almeliki ee boqorka ah melik waa allaha inta milkiyey makhluuqa ku tasarufa asag allaha aljabbaari ee addoommadiisa qasba aljabbaar alladii yaqharu alcibaada calaa maa araad allaha ku qasba addoommada wuxuu asagu doonayo alle xugun iraadada kooniga wax alla wuxuu alla doonaya addoonkan ku soconaya ama addoonku ha raba ama yuu rabi wuu ku dul socon xukunkiisu cid kasta ee duqyaan kasta ku dhaco xukunkii alle unbaa ku socon maalinkuu xugmiyey inuu dhintuu dhiman kuu doono inuu dulloobaa dulloobi kuu doono inuu cisoobaa cisoobi qof hadduu ku xukmiyo inuu ilmala-aan noqdo gabla noqdo makhluuqu hadduu isku yimaado caruur ma sii karo alla hadduu mid u xukmiyo inuu ilmo siiyo makhluuqu hadduu isku yimaado ilmala-aan ma dhigi kara qof hadduu u xukmiyo inuu caafimaado makhluuqu hadday isku yimaado cudur kuma ridi kara kii alla cudur ku ridana ma caafi karaan haddii makhluuq isku yimaadaan haddaan alla doonin marka waa alla qahaar ah ee xukunkiisa kownigaa waxa uu asagu doonay ay addoommada ku dul soconayaan oo addoommadiisa ku qasba allaha aljabbaaru ee qasbida badan oo addoommadiisa qasba aljabbaar macnaheeda waxa weya alladii yaqharu alcibaada calaa maa araad allaha alwaaxidu keligiisa allaha alwaaxidu ee keligiisa waaxid wuxuu ku yahay fii daatihi ilaahay daatadiisa daata shabahdaa ma jirto laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasiir ilaahay wuxuu keligiis ku yahay fii afcaalihi afcaashiisa waxa uu sameeyo wax samay karaa ma jiro lidaa sidaas daraaddeeda dadka musawiriinta wax sawira ay yihiin dadka ugu cadaab kulul berri qiyaame waa kii uu yihi nabigeena sala allahu calayhi wasalam xadiisulqudsigii ilaahay baa yidhi yidhi waman adlamu miman dahaba wa huwa yakhluqu ka khalqi yaa ka dulmi badan qof inta dhaqaaqay isku dayey inuu wax u abuuro sidaan aan wax u abuuro ilaa makhluuqan alla abuura nafta leh ayaa midka wax sawiraya wuxuu isku dayaa suuraddiisii oo kale inuu soo saaro marka alle afcaashiisa keligiisu u yaho waxa uu sameeyo wax samayn karaa ma jiraan wax lamida wuxuu gooni u yahay alle sifaadiisa iyo asmaadiisa magacyaal qurux badan iyo sifaad aada u sarraydu ilaahay iska leeyahay ilaahay asmaadiisa iyo sifaadda uu leeyahay tilmaamaha uu leeyahayna wax shabaha ma jiraan laysa ka mili shay wa huwa samiicu lbasiir walam yakun lahu kufuwan axad axad ilaahay shabaha ma jiro iyo wax lamid a wuxuu kale ku yahay cibaadada oo axad mudanu uusan jirin siduu u mudan yahay isagu allahaasu almeliki boqorka allaha aljabbaari ee addoommada qasbida badan allaha alwaaxidi keligiisa allaha alqahaari ee addoommada qasbida badan jabbaar ayuu ku macnaya wa ashaddu waxaan qiraa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah mooye waxdahu keligiis xaaluu yahay oo cibaadada la gooni yahay laa shariika mid lalena lahu usan u sugnaanin shahaadada macaani badanay xambaarsantaha macaaniday xambaarsantaha waxaa ka mid ah alcilm qofku waxa uu ka maqaatay ka cawaa inu ogyahay ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun siduu alla qur-aanka ku yidhi lidaa sidaas daraaddeedaysan qofka tawxiidka hadduusan macnaha fahmayn oo ilaahay in cibaadada keligiis loo sugayo wax kasoo horeyna laga anfinayo hadduusan fahmayn ayuusan waxba u tarin marka shaha ashhaduda lafdigan wuxuu xambaarsan yahay cilmi waxaan cilmi u leeyahay wey oon oga wuxuu kaloo xambaarsan yahay macnaha ah iqraar oo aan qiranahay anugu wuxuu kaloo xambaarsan yahay ikhbaar waxaan dadkana u sheegaya oon ogeysiinaya marka wa ashadu waxaan qirayaa wey anoo og oon dadkana u sheegaya alaa ilaah ilaah xaq lagu caabudaa inuusan jir ila allah allah maahani kalimatu tawxiid laba macno ay ka kooban tahay nafyi iyo ihbaat diidid oo cibaado loo diido alla wax ka soo haray wuxuu rabaa ha ahaado iyo ihbaat cibaadadii iyo xaqii loo diiday alla qayrkiis in allah loo sugo waxdahu keligiis xaalu alla yahay ihbaatkia lagu sii adkayna alle keligiis un cibaadada leeyahay ihbaatka iyo ta'kiid u tahy laa shariika mid la wadaaga cibaadadana lahu alla uma sugnaa tanuna nafyigiiy takiid u ta cid kaloo waxlala inaysan jirin rabu samaawaati huwa alle rabu samaawaati waa cidhadyaalka rabbigooda iyo walardi dhulka rabbi macaani badan oo xambaarsan yahi afara ka mid a rabbi waa khaaliq rabbi waa maalik midka wax iska leh rabbi waa mudabir midka wax maamula rabbi waa murabbi midka koriya oo in yar in yar u koriye ee qof walba adiga in yar in yar kuusoo koriye marka rabu samaawaati waalard ciraryaalka iyo dhulalyaalka allah rabbigooda ah ee abuureen milkiyee maamuleed barbaariyey iyo wamaa baynahumaa waxa u dhexeeya allah alcasiizu ee haalibka ah casiiz waxaa la ihahdaa axadka wuxuu asagu doona ay meel maraan ilaahay wuxuu doono unbaa socda cidda uu doono inuu ciseeyo wax dulay karaa ma jiro cidduu doono inuu duleeyo wax cisay karaa ma jiro cidduu doono inuu caafiyo cudur wax ku ridi karaa male cidduu doono inuu cudur laazimo cid caafi kartaa ma jirto alla tiisu meel marto weeye wax badanaad adugu ku fakerin waxaas aad doonayso ilaahay hadday yihiin wax uu doono inay sidaas u hirgalaan way kuu hirgelayaan haddaan alla doonin inay kuu hirgalaan laakiin ma kuu soconayaan tiisa unbaa meel maraysa oo soconaysa casiis waa midka haalibka aho axadka waxa uu doonaya ay mar kasta meel marayaan ay soconayaan allaha alghafaaru ee dembi dhaafidda badan labadan magac jamcinta uu isku meelka ku jamciyey waa usluub aada u cajiib badan maxaa yeele casiis cabsigelin ayay muujin waxay muujin tarhiib hafaar mid dembi dhaafid badanna rajay muujin iyo tarhiib marka isku meel in lagu jamciyo waa usluubka qur-aanku adeegsado wa ashhadu waxaan qiraa ana maxameda nabi maxamedna cabduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay ergegii uu addoomadan usoo diray inuu yahay basharkan ilaahay weynaan uu usoo diray jinniga iisiba waa usoo diray ilaahay marka labadan lafdi mar badan ayuu sunnadu kulmid ah cabduhu wa rasuuluhu macno weynaa ku jira marka ilaa shahaadateynkii qaybtii koobaad aan ka baxnoo ah alle inkariis cibaadada loo sugo qeyrkiisna laga anfiyo risaaladii nabi maxamed loo sugo waa qeybtii labaad marka labadan lafdi in las daba dhigo cabduhu wa rasuul macno weynaa ku jira waa maxay macnaha ku jira cabduhu waxay naqdi ku tahay ahlu quluwiga kuwa addoommada inta ku xadgudbaa ama rususha alle ku xadgudba markay ammaanayaan oo derajadii makhluuqa kor uga qaaday khaaliqnimo gaarsiiye nasaarada ayaa asal u ah oo nabiyullaahi ciise iyo hooyadiis ay rutbadii iyo derajadii makhluuqnimada inta ka qaadeen ay khaaliqnimo siiyeen sifa uu sifaada uu iska lahaa oo ay caabudeen cid kastoo ku raacda ee dadka muslimiinta ee lumayna dariiqaasay ku joogaan waa huluwi nabigana sala allahu calayhi wasalam wuu ka digay si caam ah oo xadiiskii imaamu lbukhaari uu saxiixiisa ku wariyey cumar ibnu lkhadaab uu warinayay wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam laa tuduruunii kamaa adrat inasaara ibna maryama markaad i ammaanaydaan ammaantayda ha ku xadgudbinina sida nasaarada waa qoladan kirishtankaahe ay ugu xadgudbeen nabiyullaahi ciisa faquluu cabdullaahi warasul inamaa ana cabdullaahi faquluu cabdullaahi warasuulu anigu addoon allaan ah waxaad tirahdaan addoonkii alle rasuulkii alle nabigana sala allahu calay wasalam quluwigaas dad ku dhacay ayuu arkay oo nabigu ma anfiyo dadka kama reebo wax aan dhacayn ee way dhacdaa intuu nabigu noolaana sala allahu alay slam way dhacdo nabigu wuu arko wuu reebay nabiga bacdigiisna way dhacayda oo nabigeena suuban sala allahu alay wasalam gabar ayaa hortiisa ku tiri wa fiina nabiyun yaclamu maa fii kadi waxaa nagu dhex jira nabi waxa berri dhacaaya og markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaclamu maa fii qadin ila allah waxaa berri dhacaya allah maan cid kale ma oga waana sida qur-aanku sheegay qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alhayba ila allah marka nabigu saasuu u anfiyo u reebo marka sidaasaa la rabaa in loo nahiyo loo reebo waa xaqiiqo la hubo dadka ahlulquluwigaah ee sida nasaaradiioo kaleeto quluwiga ugu dhacay muslimiinta dhexdoodana inay ku badan yihiin oo kuwa yidhi fa ina min juudika addunyaa wa darataha wa min culuumika cilmu lawxi waalqalami nabi maxamedow sala allahu calay wasalam deeqda aada bixiday waxaa ka mid ah adduun iyo aakhiro adaa bixiya cilmigaagana waxaa ka mid a wax alla waxa lawxulmaxfuudka ku yaallay qalamku qoray qofkaasi quluwi uma dhimana qofka yidhi adduun iyo aakhira nabigaaba baxshay ilaahay kitaabkiisina waa khilaafay qofkaas maxaa alla wuxuu leeyahay falilaahi alaakhiratu waluulaa alla kale ihi usugnaata adduun iyo aakhiro wa ina lanaa lalaakhirata waluulaa annaga kaligeena iskale adduun iyo aakhiro saasuu ilahay leeyahy qur-aankiisa waa qasiidadii oo waxa weeye burdaha oo soomaalida ay mawliidka kitaabka ay u yaqaaniin ku taalla ee busuli weeyaan burdihiisii huluwi aada u fara badan oo kaasu ka mid yahay ayaa ku yaalla qof kastoo marka markuu ammaana nabiga ku xadgudbaana waa saas waana dariiqa nasaarada marka cabduhu saasaa loo leeyay wa rasuuluhu waxay naqdi ku tahay kuwa nabiga xaqiisa ka gaabiya nabiga sala allahu calayh wasalam basharkao dhan inuu u fadli badan yahay nabiyaalkao dhan u fadli badan yahay rususho dhan u fadli badan yahay saas qofku waa inuu caqiideeya naftaada iyo waalidkaa iyo waxaad dhashay iyo adduunka dhanna waa inaad ka jeclaato haddaadan ka jeclaana ma aadan rumayn nabi maxamed sala allahu calayh wasalam marka laakiin sifo ilaahay iska leeyahy marna hasiin rasuulnima ilaahay gaarsiiya waa inaad u ogolaataa bashar waa yahay laakiin waa bashar ilaahay doortay oo wuxuu daba dhigay wa rasuuluhu waa ergegii ilaahay dadka usoo diray inuu diinka alla gaarsiiyo daraaddeed rasuulkii almustafaa la doortay almukhtaaru ee la doortay ilaahay makhluuqa dhan ayuu fiiriyey markaasuu ogaaday inuu qalbiga nabi maxamed u qayb badanya markaasuu rasuulkii rususha ugu dambeeyey ka dhig ilaahay weynaana wuu fadilay sala allahu allah ammaano caleyhi rasuulka korkiisa wa calaa aalihi ehelkiisa korkoodana allaha ammaano salliga oo ilaahay uu ku salliyo rasuulkiisa waa ammaan ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala malaa'igta agtooda uu ku ammaanayo nabiga sidaas sida abulcaaliya ku fasiray oo imaamu lbukhaari saxiixiisa ku sugan salaat ullaahi calaa cabdihi hanaauhu calayhi fi lmala-i laclaa ilaahay salliga uu ku sallinaa nabiga waa ammaanta uu ammaanayo sidaas weeyaan sala allaahu allaha ammaano calayhi nabiga korkiisa wa calaa aalihi ehelkiisana allaha ammaano ehelka yaa loola jeeda aalkan aalkan marka seke la joogo aal waxaa la yidhaahdaa dadka sekadu xaaraamta ka tahay oo ah banu hashim banu mudalib qaraabada nabiga ee waxa weeyaan mu'miniinta ahaa laakiin ducada marka la joogo waxay yidhahdaan culummadu intaas inay kasii caamsan tahay ayaa dhici karta oo mu'miniintao dhan ay soo gelayaan aalkii nabiga oo mu'miniinta ahaa oo koobay ka yihiin mu'miniintii kalena way soo gelayaan wa calaa aalihi ehelkiisana ilaahay ha ammaano wa saxbi nabiga saxaabadiisana ilaahay ha ammaano saxaabada waa jamcu saxaabiyin saxaabina waxaa la yidhahdaa qofkii isagoo nool nabi maxamed la kulmay isagoo rumaysan iimaankiina ku dhintay saxaabadii al adhaari ee daahiryaalka ahaa ee ka daahirka ahaa kufriga shirkiga nifaaqa ka daahirka ahaa saxaabadii al akhyaari ee doorarka ahaa oo ilaahay inta fiiriyey addoommada quluubtooda u ogaaday nebi maxamed ka gadaal dadka ugu qayr badan ayaga inay yihiin oo uu markaas nebi maxamed uga dhigay saaxiibo ilahay saas u doortay qof ka dambeeyana darajadaas suxbada uusan gaarin amaa bacdu intaas ka gadaal fa ina bacda ikhwaani walaalahay gabalkood sa-alani wuxuu i weydiiyey ikhtisaara jumlatin jumlo soo gaabinteed jumladaasoo fii axaadiisi alaxkaami axaadiista axkaamta ku sugnaatay jumladaasoo mimaa kii ka mid a ittafaqa ay isku waafaqeen caleyh korkiisa alimaamaani labadii imaam halkana wuxuu uga hadlayaa sababtii ku xambaartay kitaabkan inuu alifo oo wuxuu leeyahay bacdi walaalahii kamid a ayaa iga weydiistay waxay weydiisteen marka laba shardi ayuu leeyay ama saddex waa inuu mukhtasar yahay sidaas darteed kitaabku kitaab yar wey waxaa mideeda labaad axaadiista ay iga dalbadeen inaan soo ikhtisaariyo axaadiista tarqiib iyo tarhiibka ka hadlayda oo ma kuma badna waa inay ahaataa axaadiis axkaam ee xalaasha iyo xaaraamta ka hadasha waa inay axaadiistaas ahaata tan saddexaad waa inay tahay axaadiis bukhaari iyo muslim isku waafaqeen oo aysan ahayn axaadiis ama bukhaari kaliya wariyey ama muslim wariyey ama kutubaha kaleeto ee maraajicda sunnada ay wariyeen waa in bukhaari iyo muslim isku waafaqa saddex sidaas sifuu leeyay kitaabku marka mukhtasar weeye waanaye axaadiista lagu soo jamcinana waxaa la rabaa inay noqoto axaadiis axkaam bukhaari iyo muslimna isku waafaqaan amaa bacdu intaas ka gadaal fa ina bacda ikhwaani walaalahay gabalkood saalani wuxuu i weydiiyey bacdigaasu ikhtisaara jumlatin jumlo soo gaabinteed jumladaasoo fii axaadiisi laxkaami axaadiista axkaamta dhexdeeda ahaatay jumladaasoo mimaa kii ka mid a ittafaqa isku waafaqeen caleyh korkiisa alimaamaani labadii imaam oo yeeyihiin labada imaam abuu cabdillaahi ah waa imaamu lbukhaari kunyadiisa muxamed ibnu ismaaciil ah ibnu ibraahim albukhaariy imaamka labaadna waxa weeya waa muslim ibnu xajaaj ibnu muslim alqushayriyu annaysaburi faajabtuhu bacdigaas waan ka yeelay ilaa su-aali su-aashiisa faajabtuhu bacdiga u celi lafdigiis bacdiga macnahaan waa ismu jamac oo bacdigiyo kooxuu ku dhaca laakiin lafdigiisu waa sida mufradkii oo kale waa faajabtuhu bacdigaas waan ka yeelay ilaa su-aali su-aashiisa rajaa almanfacati bihi kitaabkaas in lagu nacfiyo rajaynaan rajaynayo oo imaamka laftirkiisa ayaa ku nacfinaya oo isagu taaliifkaas uu alifay muslimiintu ay wax ku nacfinayaan oo ay xaqa iyo baatilka ku kala fahmayaan ayaa ajar uga soo xasilaya ajara uga soo xasilaya muslimiintana way ku nacfinayaanoo xaqa iyo baatilkay ku kala garanayaan oo saasay ugu nacfinaya markaasay dariiqii ay jannada ku geli lahaayeen oo sabab ugu noqonaya marka waan ka yeelay yii haddaba ballanqaadkaas uu ballan qaaday axaadiis bukhaari iyo muslim isku waafaqeen inuu ku soo arooriyo kitaabka ma oofiyey mase waxbaa ka dhima culummada in badan oo ka mid a waxay idhahdeen in badan wuu oofiyey ballanqaadkaas laakiin meelaha gobol ballankaas wahmiya uga dhacay oo ma uusan ku oofin culummada tacqiibiday oo arrintaas caddayda waxaa ka mid a zarkashi oo kitaab la yidhahda tasxiixu lcumda waxa weeyaan axaadiista aan bukhaari iyo muslim isku waafaqin waxa weeyaan caddeeyey oo kitaabkan ku jirta oo weliba waxaa laga hadlaa axaadiista uusan musanifku caddayn waxaa jira marar uu yidhahdo wafi walimuslimin oo markuu xadiiska asalka oo kitaabka sulbigiisa ugu talagalay uu sheego ayuu riwaayado ay la kala goon yihiin bukhari iyo muslim uu sheega kuwaas ma aha kuwaas isagaba caddeeyey laakiin kuwa kitaabka sulbigiisa ee uu ugu talagalay bukhaari iyo muslim inay noqdaan waxaa dhacday ilaa lix iyo toddobaatan xadiis oo ama bukhaari la gooni noqday ama muslim waa wada saxiix laakiin bukhaari iyo muslim aysan isku waafaqin toddobaatan iyo lix taasna culummadu way caddeeyeen zarkashi tasxiixulcumdaha ayuu ku caddeeyey nagana ilaahay idankiisa wix ilahay naga xasuusiyo ayaan ka sheegi doonaa wa asalu llaahi ilaahan weydiisanaa an yanfacanaa inuu nagu anfaco bihi kitaabkan waman qofna uu ku anfaco kataba kitaabka qora oo kutubaha intaan hadda dabcadan la helin waxaa jiri jirtay qofkii u baahdaa waa inuu gacantiisa kusoo guursasado oo soo naqlisto oo soo qorto ama qof soo qortay uu ka gato ilaahay qofkii qoraba ha ku anfaco ow samixa ama qofkii maqlay qofkii maqlayna ilahay ha ku anfaco dhegaystay ow qaraahu ama qofkii aqriyey ilahay asagana ha ku anfaco ama dad ha u aqriyo ha u gudbiyo ama isagoo naftiisa ha u aqriso ow xafidahu ama qofkii xifdiyey waa kitaab mukhtasara oo la xifdi karo muhiim ah oo axaadiis aada u muhiimana ay ku taallo ow nadara fiihi qofkii fiiriyo ku fakeray si uu masaa-il uga fahmo macnaha korkuu ka fiiri maaha qofkii masaa-ilkiisa fiirfiiriyey iyo xaadiisiisana ilahay ha ku anfaco wa an yajcala ilaahay inuu ka dhigaan weydiisanahu halkaa loo celin camalkaa loo celin ilaa kitaabkan alifidda iyo isku keenidda xadiiskan uu isku keenay waa camal saalixa camalkaasaa loo celin wa an yajcala ilaahay inuu ka dhigaan weydiisanahu camalkan khaalisan mid u baraxla liwejhi ilaahay wejigiisa alkariimi ee wanaagga badan ilaahay wejigiisa wanaagga badan mid loola jeedo oo aan ikhlaas ah oo aan shirki ku jirin iyo riyaa iyo istusus taasaan ala weydiisanaa muujiban mid waajibiya ilahay inuu ka dhigaan weydiisanaa lilfawsi in lagu libaano ladayhi allaagtiisa fii jannaati naciim jannooyinka la yskugu barwaaqeeyo innahu alle xasbuna waa midka nagu filan xasbuna lafdigaa ilaahay baa la gooniyaho keligiisa loo adeegsadaa alla igu filana la yihahda lakin la yhah xasbi fulaan hebelaa igu filan lama yidhaahdo xasbuna allah wa nicma alwakiil wa nicma waxaana barwaaqo leh al almaqsuusu bilmadxi alwakiil waxa weeyaan waxa ammaanta aan ku gooni yeelayaa oo aan tala saarto igu filan waa alle wa nicma waxaa barwaaqo lahda alwakiilu mid la tala saarto kitaabu dahaara dahaarada kitaabkeedii wuxuu ugu hormariyay dahaarada ilaa arkaanta islaamka shahaadateynka ayaa ugu horeeya kadib salaada ku xiga badanaaba axkaamta oo fuqahadu sheegaan amase hadda axaadiista uu yidhah axaadiis alaxkaamna axkaamta camaliga ah ayuu ula jeedaa caqiidada ama tawxiidka isagoo axkaamta ka mid ah oo xugun sharciya ah uguna fadli badan haddana hadda kitaabka baabka u alifay ma ahan arkaantii kale marka salaada ugu horeyda iyadii in laga bilaabo wey salaadna shuruuddeeda waxaa ka mid a dahaara oo dahaaradii marka waa inuu ka hadla marka ugu horeyda mar haddii salaad laga hadli rabo alxadiidu lawal xadiidka ugu horeeya kitaabka marwiyin waxaa laga wariyay can amiiri lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii abi xafsin ahaa cumar ibn lkhadaab a radia allaahu canh ilaahay raadiha ka noqdee qaala wuxuuhi cumar ibn khadaab samictu rasuul allahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay inamaa wax kale maahan alacmaalu camalyaalka ansixidoodu biniyaati niyooyinka ayay ahaadeen wa inamaa wax kale maahan likulli imri'in qof kastana waxaa u sugnaaday maa nawaa wuxuu niyeysto qof walbaa wuxuu leeyay wuxuu niyeysto faman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisa ilallahi alla dartiis iyo warasuuli rasuulka dartiis qasdan wa niya qasadka iyo niyada ugu horeyda qofkii sidaas u hijrooda fa hijratu haajiridiisu ilallaahi alla dartiisay ahaan iyo warasuuli rasuulkiisa ajaran wa hawaaban xagga hawaabka iyo ajarka taasay noqonaydaa waman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisu lidunyaa adduunyo adduunyadaasoo yusiibuha uu helayo aw imra'atan ama haweeney yankixuhaa uu guursanayo fa hijratu haajiridiisu waxay ahaan ilaa maa haajara ileyhi wuxuu usoo hijrooday diiska saxaabiga wariyey waa cumar ibn khadaab laqabkiisii shiiqaa noo sheego waxa la yhaha amiiru lmu'miniin laqabkaasuu leeyahy kunyadiisiina shiiqaa noo sheego abi xafsa ayaa la yidhaahdaa magaciisana waa cumar ibn اlkhadaab ibn nufayl ibn cabdilcuza ibn riyaax ibn cabdillaah ibnu qard ibnu razaax ibnu cadiy ibnu kacab qabiiladiis alqurayshiyu qabiiladaasa loo nisbeeyey juf ahaanna wuxuu kasii ahaa alcadawiy quraysh qabiiladiisa waa quraysh marka waxaan leenahay nisbada alqurashiy ee quraysh loo nisbeeyey juf ahaanna wuxuu kasii ahaa alcadawiy marka wax la nisbaynaya qabiilka weynaa la sheegaa kadibaa hoos loo soo daadegaa rasuulka wuxuu kala kulmaa xagga nasabka kacab ibnu lu-ay halkaas iskaga soo dhacaan maka ayuu ku islaamay goobihii nabiga dagaalka uu uga qayb galay oo jihaadkana wuu wada xaadiray goobihii oo dhan nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa khaliifkii labaad ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka khaliif noqday khaliifkii labaad ee muslimiinta ee afarta khulafaa u raashidiin kii labaad uu ahaa abubakara ka horreeyey abubakar marka ilaahay oobsadana isagu u dardaarmay cadli iyo xugun cadaalada ayuu ka buuxiyey dhulkii muslimiinta futuuxaad badanna ilaahay weyna sabab uga dhigo dhulal badan ayaa ilaahay weyna sabab uga dhigay in la furto oo muslimiinta gacantooda ay soo galaan gacanta gaaladan ay ka baxaan waxaa la oobsaday markay hijriyadu ahayd labaatan iyo saddex hijriyada bisha dilxija oo afar ka hartay ayaa la oobsaday nabiga gurigii uu ku aasnaayo gurigii caa-isha qolkiiya lagu aasay nabigaa ku aasnaa dhinaciisa waxaa lagu aasay abubakar cumar ayaa saddex looga dhigay oo dhanka kale laga mariyey dhankii abubakar ka xigayaa laga sii mariyey abubakar iyo cumara isku dhinac xiga waxaa ku tukaday janaasada oo imaam ka ahaa suhayb ibnu sinaan arruumi saxaabiga la yhahda jaliilka ah intaastaan uga gaabsano cumar ibnu khadaab cumar ammaantiisa iyo taariikhdiisu waa baab aada u dheer oo haddeer inaan ku dheeraano aanaan rabin oo iyadoo haddee muxaadaraad gooniya u baahan xadiidka lafdigiisaan marka usoo laabayna qaala wuxuu yihi cumar ibn khadaab samictu waxaan maqlay rasuulalahi rasuulka ale sala allahu alay wasalam yaquulu xaalu leeyahay inamaa wax kale maahan alacmaalu biniya inamaa waxaa la yihahdaa adaat lxasri koodid ayaa loo adeegsadaa marka la raba xugun in meel lagu koobo inta kalena laga anfiyo ayaa la adeegsadaa xasriga waxaa la yidhahdaa ihbaat lxukmi fi lmadkuur xukunka in lagu sugo shayga la sheegay wa nafyuhu camaa cadaa lagana anfiyo loo diido xukunka wixii asaga kasoo haray haddeer xukunka la rabo in la sugo waa acmaasha ansixidooda waxaa lagu sugayaa niyada uu qofku niyeysto camalkan inuu sameeyo alle ugu dhawaado camalku saasuu ku ansaxa waxaana laga anfinaa camalkii aan la niyeysan marka camalkii qofkii uu sameeyey isagoo niyeysan ma ansaxayo kii uu niyeystay unbaa ansaxaya saas wey haddaba marka acmaasha qofka lagu addoonsadee laga rabo waxaa loo kala qaadaa ma'muuraad iyo manhiyaad waxyaalihii la ys amray iyo waxyaalihii la yska reebay waxyaalaha la ys amray sida salaada sekada soonka xajka jihaadka dikriga salliga nabiga sala allahu alay waslam birul waalideynka qaraabo xiriirinta waxa weeyaan acmaasha la ys amray tirada badan waxay ku ansixi kartaa qofku inuu niyeysto camalkan inuu sameeyo allana ugu dhawaado hadduusan sidaa samayn camalkaas ma ansaxayo sidaas darteeda culummada waxay yidhahdaan waxaa laazim ah maxduuf inuu ku jiro xadiidka oo mudaaf ka go-an yahay alacmaaludaas mudaaf inuu ka go-an yahay mudaafkaasay markaa khilaaf yaro ku jiraan maxaa lasoo qadaraya maxaa lasoo qadaraya bacdii culamada ka mid ahon badnayn waxay soo qadaraan kamaal inamaa inama alacmaalu inamaa kamaalu lacmaali camalyaalka dhammaystirankoodu biniyaati niyooyinkay ahaadeen biniyati oo mufradana way jirtaa riwaayad waana isku macno taas waa mid laakiin culamadu say u badan yihiin saxiixa sawaabkaana ah adiladuna ay taageeraydo badan waxa weeyaan in lasoo qadaro sixa oo la yidhaha inamaa wax kale maan alacmaalu sixatu lacmaal camalyaalka ansixidoodu biniyaati niyooyinkay ahaadeen sidaas wey taas waa acmaasha ma'muurada wixii la is-amray wixii daliil ka soo reeba maahane camal kasta oo aan liniyeysan ma ansaxaya laleeyahy sidaasa loo camima wixii daliil ka soo reeba kuma jira camal kasta oo uusan qofku niyeysan inuu ilahay ugu dhawaada ma ansaxayo xelaa daliilku soo reeb waxaa ka mid a ammaanada gudashada qofa alaab uhayd qofkii alaabta waad u geyd dembigii waa kaa dhacay dayna qof kugu lahaa waad u geyday waa kaa gudmaa dayn daynkaas dembi kaaga soo xasili ma dada niyeysan caruurtaadii biilkoodii waad bixiday dembigii kugu aad ku dhici laheyd haddaadan biilkaas bixin wuu kaa dhacaya in waxyaalahaas adilaa soo reebto laga arko ayaga laftirkooda wax ajira ka heli mayda biilka aad baxayd oo caruurta siinayd oo wax ajira ka heli mayd haddaadan niyeysan laakiin waajibkiiya kaa dhacay oo dembi ku dhici mayda daynka gudida aad gudayda haddaadan niyeysan dembigiiya kaa dhacay waa ansaxaya laakiin ajar kuma lihi ammaanada celinta aad celaydo waa kaa ansaxayda dembigii waa kaa dhacaya laakiin ajar kuma lihi laakiin haddaad niyeysato inaad ammaanadan ilaahay dartiis u celido daynkaan ilaahay dartiis u guddo caruurtan biilka u siido ilaahay dartiis ajar weyn ayaad helaydaa oo ilaahay maahan aadna uusan koobi karin waa masale aad u muhima in la fahmo sidaas darteeda shaydaanku badanna wuxuu ku dadaalayaa qofku inuusan fahmin oo biilkii bixiyo oo qaraabadii wax siiyo oo waalidkii wax siiyo caruurtii wax siiyo isagoo niyeysan maxaa shaydaanku waa cadow wuxuu doonayaa meeshaas in ajar weyn ku seego waana wax la bixiyo waxa ugu ajar badan biilalkaas waxaa soo haray acmaasha oo manhiyaadkaa camalka manhiga oo la yska reebay sida shirkiga dhiigga muslimka tuugada zinada xanta beenta dadka muslimkaa isku dirdiridiisa gaalaraacnimada jaajuusnimada waxyaalahaas xaaraanta oo layska reebay qofku hadduu ka tago oo uusan samayn isagoo niyeysan hadduusan samayn oo uu iska daayo waa ansixi niyadu shardi uma aha laakiin niyada uu niyeysto ilaahay dartii iskaga daayo ajara looga helaa saas darteeda afar ayaa loo qaybin shayga manhiga haddii shaygii ilaahay ka reebay uu qofku uusan samayn laakiin marnaba kuma fakerin maalan weligiis inuu zinaystaa qalbigiisan kuma soo dhicin qofkaas zinadii dembigeedii waa ka badbaaday laakiin wax ajira ma laha oo dhankaas ka helima laakiin dembigii iyo naartii uu ka heli lahay zinadaas waa ka badbaaday dembi kasuusan niyeysan oo weligiis qalbigiisaba kusoo dhicin waa noocaas taas waa mid hadduu dam ku soo dhaco oo dembigii inuu qof muslimeed dilo inuu waxa wey jaajuus noqdo inuu muusiq dhegaysto inuu hees dhegaysto inuu qayilo inuu daroogo cuno inuu wax xumaana ayaa kusoo dhacay oo uu ku fakeray inuu sigaar cabo balaayo in xaaraanaho ilahay lagu caasinayo uu ku fakeray kadib ilaahay weynankiisa iyo cadamadiisa iyo ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa u xasuusta markaasuu ka tegay qofka noocaasa ajar weynu ilahay agtiisa ka helaya nabigana sidaasu caddeeyey sala allahu alay wasalam man hama bisayi-a qofkii xumaan ay kusoo dhacdo xumaan qofkay kusoo dhacdo falam yacmalha aan samayn kataba allahu cindahu xasana kaamila ilahay agtiisa ajar dhammaystirana looga qora oo maxaa loogu qorin nabigaa sheego ilaahay wuxuu yidhi waa xadiisulqudsi inamaa taraka hada min jaraai ilaahay aniga dartay uga tegay yiri xumaanta xadiis imaam axmed uu wariyey raqam raqamka toban kun iyo toban kun iyo sideed boqol may raqamka waxa weeyaan boqol toban kun toban iyo sideed kun boqol sideetan iyo toddobo toban iyo sideed kun boqol sideetan iyo toddoba raqamka ah ayuu ku wariyey marka saas weeyaan taasna waa midda labaad qismiga saddexaad waxa weeye qofkii xumaantii waa kusoo dhacday waa ku fakeray waa ku fakeray laakiin uma suurtogelin xumaantaan samayn su isku lahaa uma suududaan qofkaas dembiyaa loo qoraya axaadiis aad u fara badana kusugnaatay waxaa ka mid a xadiiskii dadka saddexda uqaybiyey afarta afarta uqaybiyey oo uu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam dadkii waxaa jira qof maal leh cilmina leh maalkiisa cilmiga ku maamulaya oo meelaha ilaahay raalliga ka yahay ku bixinayo qofkaas waa qof waxa weeyaan ajar weyn leh oo aada u fadli badan qofna waa qof maal leh oon cilmi lahayn oo xumaan iyo shar ku maamulay maalkii waa qof aada u dembi badan qofna waa qof maal aan lahayn laakiin cilmi laho cilmiga alla uga baqaya oo le haddaan maal heli lahaana cilmigaanaan ku maamuli lahay qofkaas fiican siduu u maamulaan u maamuli laha qofka maalka haystae wadada fiican ku bixinayo la ajir egi qofna waa qof aan cilmina haysan maalna haysan laakiin wuxuu leeyaha haddaan maal heli lahaa sida midkaan xum u maamulaya u maamuli laha waa ku qayili lahaa waa qamradaan ku cabi lahaa waa ku tuma lahaa hubaanta kala baxan qabaailka muslimiinta ku laylahaa waxaasuu ku fakeraya reer hebelaan uga istaagi lahaa madaxa qofka hantida intahayo ku baabi'inaya fasaadka ayuu la dambi egya isagoon haysan saasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam saasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa wey waxaan marka xadiiskii kale tan asna waad xasuusataan oo nabigu yidhi sala allahu alay waslam ida altaqa lmuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar laba qofoo muslima hadday hub iskala hor yimaadaan ee ay isdilaan kii la dilay ee keen wax dilayba waa ahlu naar markii nabiga la weydiiy o layihi rasuulka allo qofka wax dilay waan faanay sababtu naarta ku mutay oo qof muslimuhu dilay maxaa naarta uu ku mutay qofkan la dilay ee isagiiba la dilay nabigu wuxuu yihi inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi wuxuu ku murtay naarta qofkan waa kala hormaro waa laga adkaadaye asba waa ku dadaalay walaalkiis muslim inuu dilo marka qofka xumaanta ku dadaala inuu la dembi eg yahay kii sameeyey ayaa taasu caddayn afar waxaa ah qofkii xumaantii niyeystay sameeyeyna waana niyeystay waana sameeyey inta ku dadaalay niye uma baahna marka haddii qofkaas dembigii u leeyay ha hadduusa niyeysan xataa iska sameeyo dembigii waa leey meeshaas caamadu aaday ugu qaldamaano waxaad arkaysaa qof xumaan samayna heesuu dhegaysan muusiquu dhegaysan marka alla ka baqaa laleeya markaasu wuxuu leeya maya inama alacmaalu biniyaat aniga waxa weeyaan camalkan xumaan uma niyeysan waa iyadaa iska qowqowleh anugu dan kamelihi taas waxa weyan waa jahli fadiix ah oo aad u fool xun oo tusaya qofkaas jaahilnimadiisa iyo diinta ilaahay si uga indhala yahay sababtoo ah xumaanta qofku markuu samaynayo uma baahna inuu niyeysto hadduuba xumaan sameeyo qofku hadduu xumaan sameeyo waxa weeyaan qofkaas dembigii waa loo qorayaa ha qofku waxaad arkaydaa xumaan ayuu samayn xumaantii markuu samey marka la yidha ilaahay uga baq wuxuu leeyahay inama alacmaalu biniyaat taas waxay kutusaydaa qofkaas jahligiisa iyo inuu diinta ka indhala yahay xumaantii mar haddaad samayday inaad niyeysato uma baahna waa lagu qoraya mar haddaad xumaantii samayday xumaanta waxa uu shardiga keliya cilmi ikhtiyaar iyo qasab shaygan inaad ogtahay horta ilaahay inuu diiday oo uu diinta xaaraam ku yahay duusan ogeyn oo qofku jaahil yahay jahligaas in loogu cudur daaroon dembi loo qorina dhacda sida ilaahay qur-aanka ku caddeeyey wamaa kaana allahu liyudila qowman bacda id hadaahum xataa yubayina lahu maa yattaquun ilaahay qoom uma qoro dalaal ilaa uu u caddeeyo marka hore horta wax ay isku ilaaliyaan ooy xumaanta iskaga ilaaliyaan oo xaqi baadilka loo kala caddeeyo markaas kadib loo caddeeyo hadduu sameeyo ayaa loo qoraya dalaalka taas waxay kutusaysaa qofkii aan loo caddayn ee qalda i ku dhaca in loo cudurdaarayo qur-aanka meelo badanay uga jirtaa waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic hayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannam wasa'ad masiira ilaahay weynaa subxaana wa tacaala qofka looga weli dhigayo wuxuu ka weli dhigtoo ah sanamyaalka iyo shayaadiinta naartana ay guriga u noqonaydo wuxuu shardi uga dhigay inuu rasuulka khilaafo marka hanuunka u caddaaday kadib qofkan markay hanuunku u caddaan ee ku dhaca dembi ama shirki ama xumaan kale oo laga jaahil noqon karo waxa weeyaan in loo cudurdaaro ayaa laga fahmayaa marka oo ku cadcad qur-aanka iyo sunnada intaba ahna caqiidada ahlu sunna waxaa kaloo shardiya qofka inuu u qasto isagoon u qastin haddii kelmad khalada oo dembiya ay afkiisa ka soo baxdo ama gacantiisa ka dhacdo ee loo ciqaabi mayo khada qur-aanka taas caddeeye rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina ow akhda'na ilaahayo ha noo qaban haddaan gafno amaan halmaanno ilaahayna wuxuu yidhi nacam sida xadiis saxix muslim ku sugneed sidoo kale waxaa shardiga inuu doortay ee haddii lagu qasbo haba ogaado waxaan inay xaaraam yihiin hadday yihiin wax laysku qasbi karo hadda qof muslime dil in lagugu qasbaa ma banaano inaad yeesho waa xaaraam mana banaano cudurdaarna uga heli mayda laakiin waxyaalaha kale oo in las haddii lagugu qasbo inaad yeesha ay kuu bannaan tahay sida kufri ama waxyaalo kaloo dembi ah haddii lagu qasbo qofka qalbigiisu hadduu xumaanta ka nabad galo ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma'inu biliimaan ilahi wuxuu leeyay qofkii kufriga lagu qasbo ayadoo qalbiga uu ku degan yahay iimaanka qofkaas kuma jiro dadka oo carada alle ku dhacda iyo cadaabka marka saddexdaa shardi haddii la helo dembiga inaad niyeysato uma baahna haddaad samaydo khalaas waa lagu qori mar haddaad cilmi u leedahay ood og tahay waxaan ilaahay inuu diiday aad u qasaday oo sanqada carabka uga dhicin iyo xibnaha aan lagugu qasbin masaladaas marka niyadana sidaas waa in loo kala fahmaa ma'muuraadka iyo manhiyaadka inamaa wax kale maahan alacmaalu camaliyaalkan sixdooda biniyaati niyooyinka ahaade wa inamaa wax kale maahan likulli imriin qof walbana waxaa u sugnaaday maana waa wuxuu niyeysta qof walbaa wuxuu niyeysta u leeyay niyadii waa lasoo sheegay maxay ta midaan kale ma ahan in lasoo celceliyo macno dheeraad ah ayaa ku sugan oo waa maxay macnahaas waxa weyan horta niyada waa inaad ogaataa waxaa la yihahdaa niyadu waa shayga kala saara cibaadada iyo caadada waa macnahaas maxaa loola jeedaa maalan qofaa qubaysan wuxuu u qubaysan inuu qabowsado ama nadaafad ayuu u qubaysan qofna wuu qubaysan intaasna suuligii galo janaabu ka qubaysan ama gabadha xayle ka qubaysan ama nifaas iyo dhiiggii umushay ka qubaysan cibaaday u qubaysan ama jumcadii u qubaysan iyo waxyaalihii sunnada ahayd in loo qubaysto labadooduba suurigay galeen biya isku soo shubeen midna allu caabuday midna lama caabudinoo wax ajar uga xasili maayaan dembina ma gelin farqiga kala saaraya waa niyada bis qalbiga inuu ku qabto niyada mideeda kaleeto waa midda cibaadaadka kala saarta laftirkooda maalan salaada subax waa laba ragco labada ragcoo sunada ka horeydaana waa laba ragco waxa kala saara waa niyada duhurka iyo casirka mid walba waa afar ragco isku qaabna waa loo tukadaa waxa kala saara waa niyada marka waxa weyn marka ugu horeydo horta qofkan waa inuu niyeysto cibaadaan inuu sameeyo maalan duhur oo kale u tukan waa inuu niyeysto inuu salaadan tukanayo alla dartiisna u tukanayo taasu waa inama alacmalu biniyaad camalkan wuxuu ku ansixi karaa niyo hadduusan niyeysanoo alle dartiis inuu u tukayo uusan qalbiga gelin ma ansaxaydo salaadiiba haddana waa inamaa likulli mriin maana waa waa macno ka dheeraad oo waa maxay tacyiinu lmanwiy shayga la niyeysana in la cayino maalan salaada duhur u tukanay soo maaha duhur inuu tukaa waa inu qalbiga gelshay haddii kaleto oo uu iska tukado inuu tukaa inta niyeysto asagoon duhur iyo casir midna niyeysan waxu ka ansaxaya male duhur markuu tukaa waa inuu duhur niyeysto casirna waa inuu casir niyeysto hadduu soomaa ramadaan ramadaan waa inuu niyeysto soon sunna hadduu yahay soon sunna waxa cibaadada haddana caynteedu waa inuu cayino marka tacyiinu lmanwiy shayga la niyeysana in la cayino weeye wa inamaa likulli mriin maa nawa niyada maxalkeedu waa qalbiga niyo waxaa la ihahdaa qasdu lficli ficilkan inaad samayda inaad u qasado laba macnoay leedahay waa macnahaas aan sheegay waa macnaha ay ka hadlaan fuqahada macno kaloo kasii qaalisanaa jiro macnaha oo ah ikhlaas camalkan alla dartiisa inaad u samaydo waana lagama maarma maxalka ay ku tacaluqdaana waa qalbiga carabku niyada shaqa kuma leh oo soonka iyo salaada iyo cibaadooyinkaas markaad samaynaydo carabka inaad uga dhawaaqdaa niyo ma ahan sunnana ma ahan waa bidco waswaasna way kuu soo jiidi saas darteeda xataa ayadoo kitaabka alle aysan ku jirin carabka looga dhawaaqa xadiis saxiixa iyo mid daciifa midna uusan ku soo aroorin saxaabadii aan laga maqal taabiciyaalna aan laga maqal imaamu abu xaniifa iyo imaamu maalig iyo imaamu shaafici iyo axmed xambalna aan laga maqal culummo dambe oo shaafiiin shaaficiyada ka midu iyo ay sheegeen iyadoo sidaas ay tahay haddana culummada sheegeen oo yidhaahdeen waxaan ugu talagalnay liyusaacida alisaanu alqalba inuu carabku taageero qalbiga oo isxoojiyaan culimmadaas laftigood waxay leeyihin carabka maqsad maaha hadduu uga dhawaaqo carabka maalan duhur inuu tukana qalbigana uu casar geliyo casir unbaa xirmaya haddii la joogo casr qalbiga wixii uu ka niyeysta ayaa xirmaa waxaan uu carabka ka akrina waxay leyin waxba ni salaada ku xirmime soon ku xirmima masaladaas la isla ogoliyo haddaba marka waa in layska daaya looma baahni waa bidco waswaaskuna uu kusoo dugaalo iyo shaydaanku ha layska daayo marka faman kaanad qofkay ahaato marka mathalu miaalina nabigu acmaasha camal ka mid ah laba qof oo isku camal samaynaydo isku shaqo qabanaydo midna ajar helay midna uusan helay hijradii ku miaaliyay nabiga sala allahu alay wasalam hijra waxaa la ihahdaa atarku weeye luqa ahaan waa tegitaan wax laga tago asalkana hijrada waxaa la yidhahdaa hajru maa naha allaahu canhu warasuuluh ilaah iyo rasuul waxay reebeen in laga tago shirkiga zinada xanta beenta wadan gaalo in la deganaado alla reebay rasuulkaa reebay sala allahu alay slm in laga tago wixii alla iyo rasuul reebeen asalku waa saas macaani badanaa ka farcarmayda waxaana ka mid ah mufaaraqatu ahli lkufr in ahlulkufriga lasoo faaruqo oo gaalada laga soo tago waa xubun sharci ah nabiguna sala allahu alay waslm uu yidhi beriyaan ka ahay qofka gaalada dhexdeeda ku ku negi oo degan beri ayaan ka ahay saasuu yihi nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam qof nabi maxamed ka beri yahayna musiibo weyn way ku dhacay marka hijraduu ku miitaaliye laba qof ayaa isku meelay ka tegayaan isku meelna way tegayaan waddan gaalay ka tegayaan waddan muslimay tegayaan makay ka wada tegayaan madiinay u wada hijrooyaan waqtigii nabiga taasuu ku miaaliye midna ajaru hela midna waxba heli ma ajara nabigu wuxuu yihi sala allahu alay waslam faman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisu ilallah alla dartiis ilaahay uu thawaab uga raadina wa rasuulihi rasuulka inuu u dhowaado oo diinta ka barto oo rasuulka u gargaaro fa hijratu haajiridiisu ilallahi allay ahaanaydaa iyo wa rasuuli rasuulkiisa waxaa la ogyahay luqada carabiga waxaa laga maarmaan ah inay kala bedelnaadaan ficlu shardiga iyo jawaabkiisa mubtadaha iyo qabarka haddana waa isku mid ficlu shardiga iyo jawaab jumladii shardiyada ahayd iyo jumladii jawaabka ahayd haddaba mar hadday lafdiga isku mid noqday waa in la soo qadaraa wax lagu kala duwo oo tamyiis waxaa laleeyahay marka faman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisu niyatan wa qasdan niyadii hore ilallahi ilaahay inuu riladiisa ku gaaro wa rasuuli rasuulka inuu u dhowaado oo u tago oo rasuulka u gargaaro inta madiine tago fa hijratu qofkaas haajiridiisu ilallaahi allay ahaanaysaa wa rasuuli rasuulkiisa ahaanaydaa ajaran wa thawaaban xagga ajarka iyo thawaabka waman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisa iyo kasoo tegiddii uu kasoo tegayay maka ama beledka kufaarta lidunya adduunya yusiibaha uu helay waddan gaaluu joogay waddan muslimuu aadoo dhaqaalahu u aaday dan adduunyuu ka aaday uu meesha ka helayo ma u aadin aad ka fogaatid kufrigan dalkiisa oo dal muslim aad tagtid uma tegin aw imraatin ama haweenuu tegay yankixuhaa uu guursanayo fa hijratu haajiridiisu ilaa maa haajira ileyh waa wuxuu soo hijrooday wuxuu leeyahay wuxuu soo doontay hadduu islaam adduunyo raadin adduunyadii saasuu leeyahay hadduu guur raada guur leeyahy lakin wax ajara ma laha maxaa markii adduunyo la sheegay haddana haween maxaa gooni loogu sheegay illa waxaa la ogsoon yahay haweenka iyo guurku adduunyaday kamid yihiin laba arrimoodoo gooni loogu sheegay mid waxay sheegeen culamada muxadisiinta sababul wuruud xadiidku inuu lahaa oo hadalkaa markuu nabigu dhahayo sala allahu alay slam waxaa jira yidhaahdaan nin markii maka laga hijroonayay maka ka raacay muslimiinta ee madiine tegey laakiin asaga aan ujeedadiisu ahayn gaaladan ka tag ee muslimka daartiisa tag ee gabar rabay inuu madiine ku guursado madiine joogtay oo diiday maka inuu ku guursado sidaas aheyd sabab wuruudka nabigu saas ugu yiri taas waa mid waxaa kaleetoo jirta iyadana musiibada iyo fitnada haweenka lagu fidnooba waa arrin weyn nabiga sala allahu alay slam wuu caddeeyey ittaqu dunya wattaqu nisaa adduunyada iyo haweenka iska ilaaliya saas u kala saari jiray nabiga faina awala fitnatin faina awala fitnatin kaanat faina awala fitnatin fi bani israa'iil kaanat fi nisa reer banu israiil markii ugu horreeyay fidnoobaya haweenkay ku fidnoobeen markay guryahoodii kasoo saareen xijaabkii laga dhigay markaasay fidnoobeen markaasay fidnoobeen maa taraktu cala rijaali adara min annisa xadiis macnihiisa uu yahay nabiga sala allahu alay wasalam waxaa ka sugnaaday ragga ugama tegin wax uga dhib badan haweenka aaday haweenka ragga ugu fidnoobaan marka si gooniya nabigu saas ugu baraarujinaya sala allahu caleyh wasalam si gooniya sidaas ayuu ugu baraarujin xadiidkaas intaas ayaan ku koobaynaa alxadiidu thaani xadiidka laba ee marwiyun waxaa laga wariyay can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasul lah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam laa yaqbal llahu ilaahay ma aqbalo salaata axadikum qof inin ka mid a salaadiisa idaa axdatha haddii weysaduu ka burto xataa yatawada ilaa uu weyse qaato abu hurayra xadiidkan wariyey abu hurayra magaciisa ilaa soddon qowla laiskugu khilaafa qowlka ugu raajixsan cabdiraxmaan ibnu sakri wey wuxuu islaamay caama khaybara sanadii khaybara waa sanadii toddobaad ee hijriyada nabigu kala qayb galay sala allahu caleyhi wasalam kadib nabigu laasimay muddadaas yaroo ka baaqiga ahayd xayaatadii nabiga wuxuuna noqday xaafidka ugu xadiidka badan saxaabada een mana halmaami jirin oo nabiga u duceeyey sala allahu caleyh wasalam markaasuusan halmaami jirin kadibna wuu faafiyey ninka ugu axaadiista badan wey saxaabada imaam albukhaari wuxuu yidhi abu hurayra dowsiyun qabiil ahaan waa reer dows azadiyun jufadaasu ka siiya yamaaniyun asalkiisu waa yamaani nazla almadiinata magaalada rasuulkuu degay halkaasu cilmiga ka faafi jiray halkaas ayuuna ku dhinto ilaahay ku oofsaday baqiic ayaa lagu aasay hijriyadu markay ahayd konton iyo toddobo sida raajixa ah konton maxaan idhi toddoba konton iyo toddoba sax sidaas weeyaan sida raajixa ah waxaa jira laba qowl oo kale konton iyo sideed iyo konton sagaalna way jiraan maalintuu dhintay siddeetan iyo sideed jir ayuu ahaa saxaabiga intaas ayaan uga gaabsanaynaa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasul lah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu alay wasalam laa yaqbal llahu ilaahay ma aqbalo salaata axadikum qof inin ka mida salaadiisa idaa axdatha laa yaqbalu laadu waa naafiya ma aqbalo waxaana macnaha hadda loola jeeda ay tahay ma ansaxaydo qofkaa salaadiisa mana ka gudaydo hadda saasaa loola jeedaa marar saas loola jeedaana way jirta oo kale laakiin qabuulka salaadan ma aqbalayd ama cibaadada noocaasa lama aqbalin iyo ma ansixin iyo ma gudin qabuul iyo ijzaa iyo sixa saddexdaas lafdi markaan waa isku macno isku macnaa loola jeedaa oo qofka waxa weeyaan weysadiisu burto salaada alla kama aqbalo hadduu ku tukado sidaas isagoo awooda inuu dahaaro qaato laakiin mararka badan waxaa dhacda in qabuulka la anfiyo laakiin sixadii iyo ijzaagii ay sugnaadaan oo qabuulka iyo ijzaaga labadaas waa isku macno oo waxa weeyaan amarkan qofku inuu fuliyo isagoo shuruudii iyo arkaantii oobsaday cibaadadaana shuruudii iyo arkaantii waa oobsatay qabuulkiina waa laga anfinaya sida qofka sayidkiisa ka dhunto isagoo addoon ah salaadiisa alla ma aqbalo wa maca dalika inuu tukadana waa laga rabaa hadhowna soo qallaymaha waa sugnaata laakiin lagama aqbalo naagta ninkeeda mukhaalifada ku ah marka qofka u taga qof wax sheega ee wax weydiiya lagama aqbalo salaad ya lagama aqbalo ilaa afartan maalmood haddana inay tukadaan waa laga rabaa hadhowna soo qalaymaya sixadii la anfima iyo ijzihii gudidii laakiin qabuulkiiya la anfina marka qabuulku waa ka macno ballaaran yahay ijzaaga iyo sixada oo qabuulka waxaa loola jeedaa taratubu thawaabi wa darajaati cala alcibaada inay cibaadadan ka ratibanto thawaab iyo ajar inuu ka ratibmo oo qofkan laga ajar siiyo ijzaaga iyo sixidan waxaa loola jeedaa qofkan dalabkii laga dalbaya cibaadadan inuu ka dhaco oon qala laga rabin saas darteeda fa kullu maqbuulin cibaado kastoo la aqbalo oo ajar qofkii ka helo iyo thawaab saxiixa waa tahay mujzi-ana waa tahay walaysa kullu saxiixin maqbuulan laakiin cibaado kastoo saxiix ah oo qofkan waajibka uga dhacay maqbuulo inay ma wada ahan qaaran maqbuul ahayn lahel waajibkiina ku dhacayo maqbuulna aan ahayn oo thawaab iyo darajaad ka soo xasilay siladaas waa muhiim marka haddii nafyiga marka uu ku tacalluqo qabuulka la anfinayaa shuruudii salaada ama arkaantii markaas waxay ku maqan noqonaa sixadii iyo ijzaagii waa isku macna markaas waa hadeer siday too shardiya la anfiyo dahaaradii mar haddii aysan jirin oo qabuulkan la anfiyey uu ku xihan yahay shardigaas waxa weya salaadii ma ansaxayda wey laa yaqbal llahu alla ma aqbalo salaata axadikum qof inin ka mid a salaadiisa idaa axdatha xadadka laba macno ayaa la yidhahdaa macnaha koobaad waxa weeyaan wixii weysada buriya xadatha la yidhaha wixii qubays waajibiyana waa macnaha labaad oo xadatha la yidhaha laakiin markan waxaa loola jeedaa waxa weeyaan wixii weyse buriya sababta waxaa kutusa in loola jeedo xataa yatawada'a ayaa nabigu yidhi sala la ala ilaa uu weyse qaato ilaa uu weyse qaato waxa weeyaan qofka salaad laga aqbali maayo xadiidkan marka la leeyahay ilaa weyse qaato waa qofkii cudurdaar uu ku booraysto aan lahayn ee qofku haddii weysadu xad uu xadado cudurdaar uu ku booraysana uu helo wuu gebgebaysan saas weeye waxaa xadiidkan marka laga qaatay siduu ibnu daqiiqulciid uu baraarujiyey salaadaha shantaa mid walba in loo weyse qaato waajib maaha oo salaada qabuul la-aanta waxaa lagu xiray xadat markuu jiro qofku markii weysadu ka jabto oo rabo inuu tukado ama sunnahaat ama waajib haatee markaasay waajib ku tahay inuu weyse qaato laakiin qofkii salaad hore u weyse qaato oo weysada hore u dhowran tahay shanta salaadood hal weysuu ku tukan karaa subxiga iyo duurka iyo casirka maqrib iyo ceshe haddaysan ka jabin weysadiisu maana masale aada u muhim masladaas uu baraarujiyey masaladaas uu baraarujiyey masale muhiima marka waa masale aada u muhiim ah marka qof walba oo muslim ah inuu marka weyse qaadka aada ugu dadaalo taas ayaa la rabaa alxadiiu raabic alxadiiu thalith ayaan marayn alxadiiu thalith xadiiska saddexee marwiin waxaa laga wariya can cabdullahi bni camr ibni caas iyo wa abi hurayra iyo wa caaisha radia allahu tacaala canhum insha allahu halkaas ayuu noo joogay wabilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina muxamed